الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له
هذا خلق الله
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
aayadda haada khalqullaahi fa aruuni maada khalaqa aladiina min duuni ee waxyaalo badanoo makhluuqaada intuu allah ka soo sheekayey subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi khalqigaygii waa kan ama kani waa khalqiga alle ee itusa waxay abuureen kuwa kale ee alle aan ahayn aayaddu waa min aayaati rububiya ama adilata tawxiid ee waxa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan
muxuu qur'aanka tusaale ugu soo qaatay guri caracaro إلهي وحورنا كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قرآنكم مورنين لخيط العنكبوت لمورنين خيطك أي كسمة سنة سجوري هذا وحبل لك مش شيء لكن جوري أي نستيبه وحلقة الشاقي ما السبب واللي ما فهمتي
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta iyo cibarka ku sugan makhluuqaadka allaah dad iyo duunyo intuba allah tabaaraka watacaala jilaca ayuu abuuray waa makhluuq makhluuq ilaahay ka mid ah oo haddana tabar yar jilacaas mar baa aniga asaga waxaan ku wada noolayn geed qurac hoostiisa muddo laba bilood ah waxaan fiirin jiray marka qaabka uu wax u raadsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gadoomaya iyo meesha uu ka tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta geela ancaamtan xoolay nimcooleyda saddexda sinfeenu naqaano ilaahay idinka dartiin baa loo abuuray waxaana ku yaal dugsi diirsi yacni hubaad ka samaysataan aqalaad ka samaysataan manaafic kale u leeya waa cuntaan qurux baa ay ku leedin markaa markaa cara- markaa soo caraabinaysaan ee guryaha ku soo celinaysaan galabtii iyo markaa foofinaysaan oo maxay ka dhigan tahay
qoriga iyo qalinku qofkii labadan aan ka mid ahayn furusiyatu sayfi wasinaanna kuma jiro furusiyatu lxujati walbayaanna kuma jiro caawiye iyo kaamiyana uma ah yacni dadkii mujaahidiinta hubka qaatayna garab gaashan uma aha culummadii qalinka qaadatayna garabi gaashan uma ahan wuxuu yidhi fa huwa eh, cibun calaa nawi linsaan bini'aadanka culeys korka ka saar waay kaas faa'iida ma laho dhahaya Wax- wax faa'iido ma laha.
faa'iida ma lahan waa runtiis
waa maxay cibrada ku jirtaa in lagu fikiro makhluuqaadka allaah makhluuqaadka sheegistuu allah sheegayo samaawaadkii baan abuuray ardadii waxa u dhaxeeya waa lilcida walcibra saa darteed ahlulcilmiga waxay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala adilat arububiya walwaxdaaniya markuu sheego wuxuu ku soo khatimaa ee adilada noocaasa inta badan ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun Yeah.
liqowmin yacqiluun liqowmin yu'minuun liqowmin yasmacuun
نحو الإله الواحد الديان في ذاتهم حساب عادل يا سعد من فقلوا على الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkeennii haadaa khalqu ullah iyo xalqo kaloo cusub martideenna maanta waa sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhanaa soo dhowow الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين waxaan rabnaa xalqadda maanta inaan kaga warramno alanhaar wa manaaficuhaa waxa weeyaan webiyaasha iyo waxtarka ay u leeyihin aadamaha iyo xayawaanka Een, axibada aan jecelahay xagga iimaanka aan ku walaalnownay waxaan u sheegayaa intaynaan gudagelin anhaarta adduunyada ama webiyaasha adduunyada waa inaynu ogaanno waxaaba ka mida naciimka jannada ee ilaahay muuminiinta ugu talagalay iyaga qudhooda webiyaal baa ka mida naciimka ilaahin baa wuxuu uhi waacadda lahum jannaatin tajri تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة توبة إلهي ku sheegay meeshaa naciimka la diyaariyey jannada waxaa hoos yaacaya fooqyada iyo dhirteeda waxay tahay waa webiyaal waana lagu waarayaa meesha tan waa laga guurayaa kan waa laga tegayaa guusha iyo liibaanta iyo badbaadada sawtaha maamarka tafsiirka ayuu dabari markaasi ku sheegaya jaamicul bayaanka ah waxa uu markaasi leeyahay ilaahay subxaana watacaala marka uu sheegay waxa ilaahay u diyaariyey rasuulkiisa maxameda caleyhi salaatu wasalaam iyo inta muuminiin oo dhanba ah waa jannaad basaatiin ay hoos socoto macnaha marka lagu leeyahay hoos socoto waxay leedahay fooqyo waxay leedahay cimaaraad dhaadheer waxay leedahay dhir ayay hoos socotaa waa webiyaal ayaa hoos socda hoos turturaya waana meel lagu waarayo macnaha ay ay nagaanayaan ma dhimanayaan ma ka guurayaan ma ka xiisoonayaan ma ka daldoorsanayaan daalika alfawsul alcadiim macnaha waa najaadkii liibaantii waa dheeftii weynad weeyaan anhaar min maa'in wa leban wa khamrin wa casal intuba jannaday ka mid yihin markuu ilaahay sifaynayo jannada ee uu diyaariyey addoommadiisa u diyaariyey maxaa uu ku tilmaamay waa addoommada la- loo diyaariyey waa kuwa ilaahay iska ilaaliya ka baqday cadhadiisa waa kuwa ilaahay raalli ahaanshihiisa raadiyey مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم وأوبياء الأفرصوما sifooyinkoodana waa la sheegay hadday yihiin markaasi biyo iyo malab iyo caana iyo khamri sifooyinka wanaagsan ay kaga duwan yihin kuwan adduunyada ayaa ilahi subxana wa taala ayada ku sheegay n min nacmi illaahi calayna maa jarad bihi lanhaaru min khayraat marka nimcooyinka adduun iyo aakhiraba maxaa ka mid a kuwan adduunyadana maxaa ka mid a waa waxyaabaha markaasi ay la soo dureertay ilaahay inoogu keenay webiyaasha khayraad fara badan anhaaru dunya haddaba aan ka waranno iyo manaaficdeeda iyo faa'iidooyinkeeda iyo waxtarkeeda iyo dheefteeda ee addoommada iyo xayawaanka iyo bilaadkaba iyo waddankaba intaba u leeyihin suuragal maha in la koobo laakiin maxaa la rabaa laga maarmaana inaan dareenno si aan ilaahay ugu shukrino nicamka faraha badan maxaa kaloo la rabaa inaan ka faa'iidaysano waxaan arkayaa nicmo ilaahay subxaana watacaala uu bixiyo shukrigeeduna inagu yaraaday cid ka dan qabsanaysaana soomaalida ay ku yartay aad iyo aad oo maanta adduunyada caalamka kale ama caalamul juqraafi islaami ha la yidhaahdo ama caalamul kafara ha noqday markay dhulkan maraan ay arkaan damac baa ka qabanaya aad iyo aad.
marka way u soo kala hormanayaan ilaa ay kaliftay inay inagula dagaalamaan qaar caalamul islaami sheeganaya iyo kuwa gaalayntiba Mhm, kuwa markaas sheeganaya inuu jaar nahay iyo kuwa waraal bixaar ka yimiba mhm.
innagana ayna ka faa'iidaysanayn aad iyo aad lianna haddaynu mar hore indhaha kala qaadno inuu ka faa'iidaysanno war dadkani waa dad wax garanaya oo soo jeeda oo dhulkoodiiba ka faa'iidaysan iska daayaa la odhan lahaa waxaa idhi dadkani dhulkan isma laha eh ha laga kaciyo ha laga kiciyo oo aan inagu ka faa'iidaysano kama faa'iidaynayaan Haye.
fikradda gashay waabaan isjidhiba inayba taa ka mid tahay qasab horta marka hore waxay u socdaan waa nafci markaasi weya Mhm, diinay la dagaalamaya baa ka horraysa dadka meesha lagu dhaqayna ilaahay baa hadda ka dhigay muslimiin ilaahay wuxuu yidhi akhraja minhaa maa'ahaa wa marcaahaa waljibaala arsaahaa mataacan lakum walincaamikum tafsiirka dabari jaamiculbayaanka ayaa wuxuu fasirayaa aayadahan akhraja minhaa maa'ahaa macnaha fajara fiiha lanhaar halkaa waxaa laga soo qaatay tafsiir ah ilaahay webiyaal buu arlada ka soo dilaaciyey markii uu abuuray mhm.
wa marcaahaana macnaha wuxuu leeyahay ambata nabaatahaa nabaadkeedii iyo saraceedii iyo daaqeediina ilaahay waa soo saaray arlada markii uu abuuray taasoo kale ayaan ka haynaa buuri markaa culimmadii salafka ee ta'wiilka cidda sheegtana waa uu soo wariyey isagoo sanadkiisa tirsadayoo inuu xusein ka warinayo isna kasii maqlay mucaad isna ka maqlay cubeyd isnagana daxaak mufasiriinta ka mid ah waxa uu yidhi markaa daxaak wa marcaaha ay maa khalaqa allaahu fiiha min annabaat marciga laguu sheegaya waa waxyaabaha binaaaadan iyo xayawaanba wuxuu ku noolaaday nabaadii dhulka ka soo baxa wa maa ahaa maa fajara fiiha min anhaar biyahana waa maxay laga soo dilaacay dhulka waa webiyaasha haddaba walaalaha iimaanka waxaan u sheegayaa allah subxaanahu watacaala ee samooyinka iyo dhulka abuuray ee keenay iyagoon wax laga qiyaasi jirin oo sama ka horreysa iyo dhul ka horreeya toona aanu jirin ee ilaahay haddana ka soo dejiyey samada xagga sare oo saxaabka ah roob ee ku nooleeyey dhulka dhulku waxay ahayd bakti meyd ah wax dhinto omos ah waxa uu ka soo saaray ilaahay arsaaq waxaanu u leyliyey ilaahay subxaana watacaala iyada lafteeda sufuntii iyo maraakiibtii doonyihii inay webiga dhexdiisa hadaa dhex maraan sida markaa baddaba ay u dhex marayaan amarka ilaahay ee ilaahay markaasi u amray iyo manaaficda addoommada ilaahay ugu markaasi nafci siinayo ilaahay uu inoo leyliyey webiyaasha inaynu ka cabno xoolaha ka waraabsanno saraca ka beeranno iyo manaaficda kale ay leeyihiin ilaahay subxaana watacaala u keenay warkaynu saa u dareyna ayaa la doonaya tafsiirul manaarka ayaa isagana waxaa ku jira rashiid rida ayaa iska lahaaye waxa uu yidhi markaasi noolayaasha dhulka ku nooli waxay ku nool yihiin biyo ha noqoto noloshii bilowgii hore ilaahay kawinaya caalamiinta markaasi cawaalimtan xayiga ee nool iyo jirsiinta yacni anwaacdooda kala duwan usuushoodaba ilaahay uu abuurayaba ha noqoto iyo tan dambe iska soo daba dhacaysa soo cusboonaanaysa ashkhaasta ay ka kooban yihiin anwaacdan oo dhan iyo jusiyaadkoodu ee marba midba marka dambe ay dhalanayaan ay kobcayaan maalin walba intaba ha noqotee biyo weeyaan markaa biyaa u asla haddaba biyahaasi waa midda markaasi wuu ka imanaya khadaagii nabaadkeedii xayawaankii oo markaa ku noolaanaya een, sadxiga yaabiska ee qallalan dhammaan ilaahay markuu roobka ku shubo waxaa laga soo lagama soo reebayo dhulka oo dhani waxaa markaa biyo ku dhacay lagu noolayo waa roob horta cirkay ka yimaadeen samadu dhulku samada ayuu u baahan yahay sooma nooluhuna waa u baahan yahay cirka markaa mar walbana watanu soo sheegnay adduunyada uu joogay aakhira markuu tagaba masar ma la odhanayaa cir kuma noola ilaa masar qaaliban roobku kama do'o masar qaaliban roobku kama do'o ma la odhanaya iyadu roobka kuma noola ninkan wuu u dhashay rashiis rida waa masri masar buu markaa u dhashay ku dhashay ku dhintay wuxuu ihi "M- waxaa la leeyahay maya masarna laga soo reebi maayo lianna xayaatuha bimaa'i niil baalka niilka la yidhaha bay ku nooshay duuna almadar haddii sidaa la yidhaahdo waxaa leeyahay faina miyaha alanhaari walcuyuuni alatii tanbac min alardi kulliha min almadar dhulka ilihiisa biyaha iyo ceelashiisa iyo webiyaashiisu kulligeed roobkay ka timid waxa weeyaan markaasi waa biyaha dhulka markaa ilaahay uu ku shubay dhex qaaday iyagu markaasi korkeeda socdana markaa ilaahay intuu ururiyuu jamciyey ay rogmanayso ilaahayna subxaana wa tacaala uu ugu gallo sheegtay addoommada arrintaa inaynu markaasi ku shukrana waana laga rabaa ilaahay subxaana wa tacaala waana inagu irshaadiyey aayadaha markaa ku sugan inaynu markaa ka fikirno ayaa ilahay nagu irshaadiyey أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه وكا إلهي سبحانه وتعالى cirka biyo ka keenay dhulka ayuu geliyey ila ayaa ilaahay raaciyey dabeedna waa uu soo saaray sababteeda markaa sarac oo kala duwana nooc walba leh buxayraadka markaa wuxuu yidhi iyo in dhulkan biyuhu fadhiistaan ee webiga uu markaa ilaha webiga markaasi neylka uu ku shubay biyaha waa biyo asalka u ahaa roobka mar kastoo roobku siyaadana waa mar kastoo webiga niilka uu sii siyaadayo waxay ka imanaysaa roobka siyaadadiisa ayaa markaasi sii siyaadinaya webiga isaga laftiisa iyo kuwa kale markaa ilaha iyo dooxyada maraya bilaadu soodaan buu nooga soo rogmadaa buu yidhi laakiinse dee waa halka ugu xigta masar ee waa kan dhulka markaa murtifacaadka meeshan xabashidu ay joogto hadbatul xabashiya ayay biyuhu marka asalkoodu ka bilaabmaan kana markaasi rogmadaan kasratul fayadaanku wuxuu ku imanayaa ama ay yaraanayo burqashada iyo fatahaadu ay yaraanayso wuxuu ku imanayaa waa likathrati almadar asanawi sanadna roobkaa yar biyaha markaa way yaraanayaan webiga sanadna roobkaa badanaya biyuhu way badanayaan taasay markaa ku imanaysaa hadday waxay doonaanee dhaame ka jiraan maanta etoobiyaanku oo is idhaahdaan cunaqabateeya ma cunaqabateyn karaan hadday biyahan iyagu hayaan oy marna yarayn karaan marna badin karaan ha goostaan waxaan laysku xiijinaya waxay awoodi karaanba waxay markaa dhaam ay xidheen maxaan ku dhahdaa eh, bahalkan biyo xidhan ay xidheen awooddan ilaahay uu meesha dhigay ee awooddiisa ku keenay waxa joojin karaaba ma ahaba kaasi waxa weeyaan waa biyo waa inuu yahay markaasi roob asalkiisu waa inuu yahay markaa sababtii nolosha waa inuu yahay aayad qaabka ilaahay u dhigay iyo jirsiintiisaba waa inuu yahay markaasi mid soconaya fii daalika calaa sunnati ilaahiya sunna rabbaaniya ilaahay leeyahy oo xakiim oo xikmad badan oo ilaahay murti weyn uga jeedo taasoo tusinaysa waxdaaniyadda iyo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala waa aaya xagga ta'fiirka iyo saamaynta intaasoo dhan baa ku jirta cawaarimtan markaa xayiga ee nool mar kale nabaataadkan waxaa waraabiya biyo keliyaata macnaha biyo oo nooc keliyaata ayaa waraabinaya waana mastarka xayaatada haddana wuu kala duwanaananaya nabaataadkii ku soo baxay biyaha dhadhankii ee maxaan ku dhahda caraftii biyahaasay ku wada baxeen nabaadku way kala duwanaanayaan tusaale waxaa loo soo qaatay geedka ladhaha xandalka iyo geedka ladhaha badiiqa macnaha xandalka aniga ma garanay magaca af soomaali loo yidhaahdo waa waxaan maraa ubooyinka oo kale aanu dhahno weyaan obba oo kale aanu naqaanaano iyo bahalka dhaha xababka waa xababka waa carabi soomaali waa qare labada geed ee labaduba biyahan ay ku wada baxayaan isku biyo mida aad ku waraabinayso in xajmiga kalarka way shabahayaan suuradda een, way shabahayaan laakiin waxay iska ku kala duwan yihiin dacmiga midina waa qadhaadh wax la cuno maaha midina waa macaan waxaan doonaynaa inaan halkan tilmaamno adraarta iyo dhibaatada ka timaada biyaha wanaagsan ee nafciga leh nicmada ah ilaahayna siiyey oo intaasoo faa'iido leh marka la talwiisyo la kharibo marka la wasakheeyo dhibaatada ka dhalata ilaa nafcigeedii baan sheegnay dhibka ay yeelanayso marka bini'aadanka yacni ficil albashari uu ku dhaco oo khaldan kitaabka ladhaha almadkhal ilaa cilmi aljuquraafiya walbii'a mu'alifkiisu waa maxamed maxamuud muxamedey wuxuu idhi haddaynu adraarta iyo dhibaatada ka dhalanaysa talwiisinta iyo kharibidda iyo dhooqaynta iyo baabiinta markaasi biyaha webiyaasha qodobadan aan kusoo ururinayaa buu yidhi kow waxaynu eegaynaa naaxiyata sixiya xagga caafimaadka haddii biyaha webiga la kharibo waxaa ka dhalanaya cudurro ayaa ka faafaya waxaa ka dhalaya markaa kolera maxaan idhahnaa bahalkan la idhahdo daacuun tayford tifo iyo maxaan idhaha qoorgooyaanu naqaanaa Een, waxaa la idhaha ishaal musmin ina shuban yani daa'iman dadka uu ku dhaco waayo buldaanta in fara badan waxay ictimaadaan xagga cabitaanka miyaha waa webiyaashay ictimaadaan webiyaasha ictimaad anigu waxaanu arkaynay waqti aan shaqo ka haynay halkaa webiga dhinaciisa aanu isticmaalaynay inay markaa dad khibrado le nagu biyo shuban badan bay sameeyeen dadkii baa ku shubmay waxay yidhahdeen dadkan xunxee xabashida qurunka waa dad fadaro khariban soo ma taqaanin jaastii gogladaan u barkadaan webiga waxa laa waxaa boosaneera la yidhaa bulaacadaha qurunka soo madarag suuriyaasha ama marka webigu ba- farabato ay ku soo fatihiyaan oo lagu soo daayo sida badaha loogu shubo badu laakiin waa bad midaxa way way hagaajinaysaa wixii biyahan inkastoo dee ay fara badan yihiin oo waxan aanan waxba ka dhibaynin haddana adraar bay keenayaan soo maaha waxa khariban baa lagu soo shubay qodobka labaad wuxuu ihi markaa marxaynu ka eegaynaa naaxiyatu saraaciya xagga beerashada biyihii la wasakheeyey biyihii la wasakheeyey waxaa ku badanaya muluuxada waxa la idhaha biyuhu way dhanaanaan dhulkii waxay noqonayaan dhanaan bay noqonayaan dhulkii maxay ku beerayaan markaa caraseel dhanaanay ka dhigayaan dhulkii dhulkii loo isticmaalay biyahan wasakhaysani waxay keenayaan inuu dhulkii markaa milix yeesho waa marka biyahaasi mukhaalafaadka bashariga ku dhaceen in la talwiisiyay wax lagu beerto waxayna keensanaysaa in iyada lafteeda biyihii wasakda lagu beeray nabaadkii lagu beeray iyo saracii lagu beeray dhibaato iyo adraar amraadi ka timaado khaas ahaan can dariiqi alkhudrawaat buu ihi allatii tu'kal niya ah khudrawaadka iyagoo ceedhin la cuno innaga imika laba dhibaato ayna haysata soo ma aragteed khudrawaad biyo ce- wasakhaysan lagu beeray labo la sumeeyey dabeedna qofkii inta la soo gooyey iyadoon layska hagaajin oon la kareenin oon la maydhin buu cunayaa soo ma xataa markay biyahan mulawaska ee khariban ay ku beeran tahay xataa haddaan laba karin haddaan laba maydhaba ayaan aan aan la karinin waxa weyn amraadi baa ka dhalanaysa idan laba arrimood baan tilmaamaynaa halkaa waxa aan tilmaamaynaa biyaha wasakhaysan nabaadka lagu beero caafimaad ahaan dhibaataa ka dhalanaysa waxaanan ognahay dad boosaneerada iyo bullaacadaha humuys humuys u isticmaalo oo beertu si ay markaba u dhasho biyaha ku shuq- ugu dhex dara taasina maxaa ka dhalatay dhibaato caafimaada sharciyanna maxaa ka dhashay mukhaalafo sharciya lianna sharciga culimmadu way ka hadleen inaan lagu beeri karin nabaadka biyo qudhun ah oo nijaasaysan inaan lagu beeri karin labada khalad oo mukhaalafa ay basharku samaynayaan dhibaatada ka dhalanaysa waa ta ay culimmada markaasi adimadu inoo sheegeen iyo culimmada sharciguba ta saddexaad waa tharwa samakiya kalluunkii webiga laga guranayey biyaha wasakhaysani saamayn bay ku yeelanayaan tharwadii iyo dhaqaalihii ummadda ee webiyaashii markaa kalluunka waxay keensanaysaa eh, mar kastoo mustawaha markaa wasakda uu koru sii kaco inuu keeno ila alqadaa cala alasmaak inay noolaan weydo xayawaanaadkii kalluunka ahaa ee webiga ku noola uu ku noolaan waayo dubarko taasuu keensanaya marka aan kaa dhex gala sheekhana Ah.
see lagu fahmi karaa in biyaha wasaqaysan yihiin waxaa lagu fahmi karaa yani aalad lagu eego ama xis yani caqliga qofku inuu biyahani biyihii dabiicigooda aanay ahayn ee waxa lagu falay ee lagu sameeyey ay kharibeen dee waxa weyan xawaastu qofku leeyahay iyo caqligii garaaskiisu ku garan karaa waxaa kaloo laakiin kasii xeel dheer dee maanta technology casrigaan maraynaa soo maaha biyahani maadada ku jirta ee talawuska iyo wasakda gashay in la ogaado jerimska jaraasiimta ku jirta sheekhana markaan soomaaliya joogno dabcan qalabkaas inta badan ma yaallo webigan wuxuu maraa dhul tuulooyin oo dad eh, iska danyara degan yihiin dadkaas laga yaaba inayna dhegaysanayaan maxaa leedahay waxa aan odhan lahaa horta in biy- webihii dooxa een, soomaalidu intay dooxa qurunka iyo kudaafadii neefkii baktiyo qurunkii oo dhan iyo saxaradiiba ay dhigaan ayaa hadhowna daadka beeraha iyo cabitaankaba biyihii daadka ayuu isticmaalaan oo biyihii eh, maxaan ku dhaha, waraha ee daadkani ku soo shubay ay u isticmaalaan macnaha een, hadhow lacag badan bay isku daweynayaan cudurka sababtiisana way iibsadeen iyaga laftooda maxay s- inay dawo badan iibsadaan oo isku daweeyaan maxay sabab u noqdeen inay cudurkii beeraan si ay isu daweeyaan ay qarashkooda isugu daweeyaan horta waa inay marka horeba sunnaha nebiga calayhi salaa- calayhi salaatu wasalaam biyaha raakidkaa laguma kaajo culammada qaar baa mafhuumka yidhi kars- jaariga ah waa lagu kaaji karaa culimmadu waxay dhahdeen maya waxaa laguu diiday kan fadhiya haddaad ku in, kaadidood ku dahaaro qaadato dee biyo way kaa nijaasoobaya laakiin kuwii in, soconayey way ku dhaafeen kuwa ku hor socda imika waa daahir laakiin sharcigu ma ku odhanaya biyo nadiifo halkaasoo binaadam ku intifaacayo cabitaan iyo beerashaba saxarada iyo kaadida ula qasti sharcigu kuma amraya arrinta fahamkaasina waa qalad horta waxaan leenahay dadku marka hore cudurkan iyo daawada iyo lacagta kaga baxay iyaga isu sababaya ha iska ilaaliyaan waa intay awoodi karayaan tayna awoodi kareen maxay samaynayaan marka markay yacni shubanadu bataan xilliyada gaarka waa la fahmaya dadka shubanadu ku bataan soo maa ay biyihii mulawaska yihiin biyaha ha iska karkariyaan biyaha ilixaabada way haystaan soo maaha biyaha ay cabayaan ha kariyaan tiidee ay raashin ku karsadeen waabay kariyeenba intaa waxaan uga gudbaynaa arbacatu anhaar min aljanna waa anhaaru dunya baan ka hadlaynaa adduunyada waxaa jooga webiyaal jannada ka yimi kitaabka la idhaahdo buqyatu dalab fi taariikhi alxalab alla qiimo badana kitaabkaasi Een, wuxuu ka warramaya baab ku saabsan een, fi dikri maa warada fi alxadiis wasunna waxyaabaha ku soo arooray xadiiska iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka warramaya webiga la idhaha furaad iyo webiga la idhaha sayxaan iyo webiga la idhaha jayxaan saddexdaa webi horta jannaday ka mid yihiin ka afraad waynu tegi doonaa saddexdan webi waxay gaa- khaas ku yihiin camalka madiinatu xalab la idhaahdo ayaa fadli u heshay madiinatu xalab waa waxay mada- magaalooyin kale kaga fadilantay lianna maxaa ka yeelay camalkeeda waxaa ka mida markaasi webiyaashaasi waana magaalo ku khaas ah magaalo kaloo la wadaagtaa aanay jirin oo adduunyada ku taalla saddexdaa webi markaasi in heshay إن أبا الحسين مسلم ابن الحجاج وكما وإمام مسلم وقرننا كتاب كيسة صحيحة وحكول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحش يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيحان وجيحان والفراد والنيل كل من نهر الجنة أفرتا وبيبا وحي كمدين وبياش الجنة ده. صدح مركا أكل محيهم بول مركاسي وهذه ثلاثة داخلة في عمل الحلب لا يخرج عنه غير النيل أفرتا وبي صدح بين نصيبها شي حلب النيل كأم بان كتشرين niilkan markaa masar mara yasiid ibnu abi xabiib wuxuu ka warinaya markaasi abilkhayr isaguna wuxuu ka warinaya kacab alaxbaar wuxuu yihi markaa kacab alaxbaar wuxuu ahaa mid yidhaahdaa arbacatu anhaar min aljanna afar webi oo adduunyada ka midi jannada ayay markaa ka yimaadeen oo ka mid yihiin wasafaha allahu casa wajalla fi dunya adduunyadu ilahay ku sifeeyey oo maxaa lagu sifeeyey fanniilu nahru lcasal webiga niil jannada waa webiga malabka fi ljanna waalfuraatu nahru lkhamri fi ljanna furaad webiga la yidhaahdaa waxa weeyaan waa khamriga jannada marka jannada la joogo wasayxaan nahru lmaa fi ljanna marka jannada la joogo sayxaan waa biyaha weeyaan waa j- biyaha jannada weeyaan wa jayxaan nahru labani fi ljanna jayxaanna waa caanaha jannada weeyaan marka jannada la joogo weeyaan laakiinse marka adduunyada la joogo waa wada biyo uun waxaa soo saaray marka alxaaris ibnu abi usaama s- musnadkiisu ku soo saaray kun iyo ilaa min afartan iyo toddoba Een, bayhaaqina waa soo saaray isna sunantiisa kitaabka la yidhaha fatxu lbayaan fi maqaasid alqur'aan wuxuu ka warinaya isagana kitaabka dhexdiisa waxa uu ku sheegay mucaawiya ibnu xayda ayaa wuxuu warinaya wuxuu yihi rasuulkan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo le fi ljanna baxru laban wa baxru lmaa wa baxru lcasal wa baxru lkhamri jannada waxaa ku yaala baxrigi iyo baddii caanaha iyo baddii biyaha iyo baddii malabka iyo baddii khamriga uma tashaqaqa alanhaaru minhu bacdu markii ilaahay jannada afartaa webi ku abuuray ee in si asnaaftaas iyo noocyadaasa ayay webiyaashan kalena ilaahay ka soo dhambaray ee adduunyada intaa dabadeed waxaa soo saaray imaam axmed tirmidi waana saxiixiyey ibnu ibnu mundirna waa soo saaray ibnu murdaweyna waa wariyey een bayhaqina filbacthi buu ku wariyey shucayb alarnaa'ud wuxuu ihi fi taxqiiq almustadka maxamed markuu taxqiijinayey uu takhriijinayay isnaadu xasan waa sanad xasan waa xadiis maqbuul aan saxi weeyaan waxaan ka warramaynaa usuul anhaar alardi arbaca webiyaashan markaasi arlada ku yaala asuushooda waa afar kitaabka dhaa lubaabu tafaasiir ilkirmaani uu leeyi ayaa waxaa uu ihi wajacalnaa fiiha rawaasiya shaamikhaat macnaa jibaalan sawaabit daweela ilahay dhulka muxuu ku dhex abuuray buuro dhaadheer oo sugan wa asqaynaakum maa'an furaataa ilaahay muxuu leeyahay macnaa waxaan idiin suuro gelinay oo idin makasinay oo idin gacan gelinay inaa cabtaan oo waraabsataan oo xoolihiinna oo waraabsataan oo ku sarcataan waxa weeyaan biyaha markaa arlada ibnu cabaas radia allahu canhuma wuxuu yidhi usuulu anhaari alardi arbacatun waxaan asalka udiyaasha dhulku waa afar sayxaan wa furaad wa niil wa jayxaan haddaba siixaan dijla weeyaan buu yidhi siixaan webiga dijla weeyaan markaa webigaasi mar buu faraaraya samaynayaa dijla markaasi uu noqonayaa sayxaan baana markaas ladha jayxaana nahrulbalakh waa laba webiga markaa dhinacan bariga markaasi ku yaala oo dhulkan markaa iraan iyo ciraaq iyo markaa kuwa mara wey wahiya min aljanna buu yidhi marka webiyaashaasi jannaday ka mid tahay wa tanbac fi lardi min taxti sakhratin cinda beyt almaqdis webiyaashaasi waxay ka soo baxaan jannaday ka mid yihiin waxaanay ka soo burqadaan dhulka sakhrada waa dhagaxa sallaxa guntiisa ee ku yaala beytalmaqdis agtiisa yacni dhagax sallaxa oo beytulmaqdis agteeda ku yaala ayay gunteeda ka soo baxaan oo waxaa markaa warinaya waxaa soo saaray ibnu jariir fi jaamici albayaan wa asluhu cinda muslim buu yidhi asalkiisuna muslim saxiixiisu ku sugan yahi ibnu jariir dabarina jaamic albayaanku ku soo saaray ومعنى الفراد مركا محل وجهه وبيا معان وانقرار هاي مركا الفراد أحد الأنهار الخمسة وبياش الشنطة أه يواوين بو فراد كجرا مرا مركا ديتش لشن كار لوتري يسقى أفرت كلا لقدر يجري في العراق والسورية وتركيا وبيجا فراد لنا وحي سقبها عراق سوريا يا تركيا مركا أصل كان لقدر عربات لو نقضه فراد وبيها أدونك ومعان هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج mucjam buldaanka mujaladka afraad ayaa loogu noqon karaa baxsiga cajaa'ibu nahri niil webigan maanta adduunyada siyaasaadkan qarnil afriqi ama afrika wareeriyey ee laysku haysta islaam iyo gaalba laysku haysta ama caalamulislaami juqraafiyan iyo laysku haysta gaalada yacni cajaa'ibta uu leeyahy webigani cajaa'ib gaara buu leeyahy kutub badan baanan ku arkay cajaa'ibtiisa laakiin ma soo wada naqili karo istibsaaru fi cajaa'ib alamsaar mualifkiisu waa nin kaatibo maraakishiya qoray laakiin goormuu noolaa ka hor hijrada lix sano wuxuu dhintay hijrada kun afar boqol iyo afartan iyo lix maraysa sooma lix sano ka hor buu dhintay waa nin maraakishiya buu ahaa ninkaasaa markaa kitaabkan qoray wuxuu idhi niil wuxuu khilaafsan yahay dhammaan webiyaasha anhaarta dhulka oo dhan lianna buu yidhi nahri kasta iyo webi kasta oo dhulka markaasi ku yaallaa waxa uu qaabilaa u dureeraa koonfurta ama junuubka niilna shimaal buu u socdaa webiga niil wuxuu u socdaa waqooyi wuxuu khilaafsan yahay dhammaan webiyaasha adduunyada arrintaa cilladeeduna waxay tahay mambaca uu ka soo bilaabmaaba waxay tahay koonfur waxaanu u dhaqaaqaa waqooyi ninkii shaacirka ee carbeedna wuxuu yidhi bilaadu misra sha'nuhaa cajiib wa niiluhaa tajrii bihi aljunuub buu yidhi marka masar cajaa'ibteedu ayuu sheegay xaalkeeduna cajiib yahay webigeeduna wuxuu ka tagaa buri markaasi koonfurta waxaa kaloo la yidhi adduunyada kuma yaallo webi baxrun iyo yamun labadaba lagu magacaabo oo aan niil ahayn fa idaa khifti calayhi fa alqiihi fi lyammi ummu muusa soo may hayn saasaa lagu yidhi yam walcarab tusamiihi baxran carabtuna waxay odhanaysaa baxri iyo bad bay odhanaysaa adduunyada kuma yaallo webi dhulka korkiisa burqada oo wax lagu beero oo markaa dalkaasi wax ku beertaa uu kaga maarmo roobka niilka oo keliya weeye waxa uu sheegay markaa kutubtii hore raggii hore ay qoreen suurad baa la hayaa laga sawiray bilaadda oo dhan oo maxaa la sawiray masraa la sawiray markaasaa nimankii yani sawiryahanka waxay kala sawireen arlada kale beledada oo dhan oo gacanta u soo taagaya masar maxay ka dhigantay macnaa masaray quudkaaga wax naga sii bay leeyihin masaraa la baraya maanta masar afrika ama waxay dhulka carabta waxay tahay dhulka ugu faqiirsan bay ka mid tahay soo ma waxaa la hayaa suurad adduunyada kale oo dhan magaalooyinkeeda iyo mudunteeda iyo bilaadadoodii ay masar gacanta u soo taagayaan sawir oo markaa masarna ay barwaaqo tahay macnaa daalika waxay tahay akharu bilaadillaahi suruucan waxay ahayd dhulka ilaahay meesha ugu sarca badan waxaa la yidhi haaruun rashiid baa waxaa looga warramay suuradda madaa'intii adduunyada uu xukumayay oo dhan si gaarana waxaa loogu keenay misar iyo magaalooyinkeedii fama staxsana minhaa hayra camal madiinati asyuud magaalada masar ku taalee asyuud la yidhaahdo tii ugu fiicnayd oo arkay ee ugu wanaagga badnayd bay ahayd waayo dhul waxa weeyaan basiida oo wada siman oo marka tifta roobka ay ku daa'do dhulkao dhan bay u qaybinaysaa waa dhul siman oo biyuhu wada dhaqaaqayaan oo la beeray dhammaanteed nooca xubuub jiroo dhan baa laga beeraa dhammaanteedna akhtar bay noqotaa mar keliyaata dhulkaa la cajabay haaruun rashiid ayaa masar ku yaalla jaanibka qarbiga ee galbeed waxaa kaga yaalla buur markaasi jebel lidha cad oo kaanahu dayalasaan goshaalo cadaad muddo ama maradan cad ay gashadaan markaasi nimanka culimada ahay jaanibka kale ee sharqiga ana niil ayaa ku yaalla ood moodo jadwal iyo gacan fidaa dheenbaashan markaa fidada ah marka waktiga ayaan inagu simaynin ee waxaan doonaynaa kutubta markaasi dikru niil misra lagaga warramayo rixlatu ibnu baduuda in loo noqdo waxaa kaloo aan markaasi doonaynaa si ishaara inaan tilmaamno een waxaa jira xaajiska kala manciye biyaha qadhaadh iyo macaan meesha masabiga lana iskaga kulmaan iyo dabaacay biyuhu yeeshaanna iyadana markaasi een waxa weeyaan kitaabka la markaa bayaanaatu rasuul sala allahu alay wasalam wa mucjisaati ha loo noqdo wabillahi tacala towfiiq subxaanaka allah bixamdik leela astakfiruka atuubu ilayk
waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii haada khalqullah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu